mowgad dhagaystow in heesaha mas-uul dhabaqoodu aad iyo aad u sareeyaan mar alaala marka aad gaariga ka dhagaysanayso ama sameecadooyinka dhagaha ama meelaha xafladaha aad ka daarto taasi waa sirta mas-uul hees waliba oo mas-uul oo ina soo gaarto waxaan ku sameynaa dib oo haween aad iyo aad u casri ah oo la jaanqaadi kara sameecad walba oo aad dunida taala taasi ayaa ka dhigaysa in heesaha mas-uul ay ka duwnaadaan heesaha kale ee meelaha kale ku jira midaas oo inoo saamaxday tobankii sane ugu dambeeyey inaan hayno shacab nagu xiran weliba nagu qanacsan oo nagu faraxsan sidaasi la ajligeeda tijaabi oo ka warjiray heesta mas-uul farqiga u dhaxeeya iyo heesaha kale meelaha kale aad ka dhegaysanayso haddii aad horay oo ogeen sababta sidaaan u samaynayn waxay tahay waxaan dareensanahay heesaha soomaalida cilladaha ku jiro oo aanan fahmi karno marka loo eego meelaha kale aanan dareemi karin heesaha soomaalida cillada ku jiro maadaama aanu nahay dad luqadii soomaaliyeed fahmaya dhaqanka soomaalida yaqaana iyo bulshada soomaalida sidaas waxaa inoo saamaxday in aan samayno barnaamij hees waliba oo soo gaarta dib u casriyanaya dibna u nadiifinaya hees waliba oo ina soo gaarto hadday tahay mid stuudiha nooga timaado si toos ah ama mid si kale noo soo gaarto waxaan ku samaynaa hees waliba dib u casriyeen aad iyo aad u weyn taasoo saamaxdo in heestu ay noqoto ama mar kale ay dib u noolaato noqotana hees aad iyo aad u habaysan aad iyo aad aadan ugu dhegaysan kartaan sameecad walba oo dunida taala